habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka waa shan iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com caawa iyo dunida waxaa idiin haysa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan khilaafka doorashada ee weli ka taagan xildhibaanada gobolka gedo doorashada garbahaarey waa la daahiyey waa la siyaasadeeyey balse doorashada ka dhacday garbaharey waxaan rumaysnahay inay tahay doorashada saxda ah oo haysato sharciyadda sida saxdaa marka la eego doorashada ceel waa lagu qabtay ayaa saxnimadii wadata waa marka koowaad guddiyadii doorashada siid iyo fiid labadiiba way joogeen
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii elayska v o a oo ku saabsan bixinta sadaqada
duufaanka iyo sunaamida ee gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xoolihiisa ama wuxuu ka gubanayaan waxaasoo dhan sadaqadaa badbaado ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadisa iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa uu shahaadada garamariyo oo muxuu hallayso taasay muxuu ahaa badbaado uga noqotay marka qofkiina badbaado u tahay ilmihiisay badbaado u tahay
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee i c c ayaa sheegtay isniintan in markii ugu horreysay ay qayb ka noqon doonto koox baaritaan oo caalami ah si ay u baaraan ruushka in ruushka uu galay dembiye dagaal muddadii labada bilood ahayd ee uu weeraray dalka ukraine dacwad oogaha i c c karim khan ayaa dacwad oogayaasha guud ee lithuania poland iyo ukraine waxa uu la saxiixday heshiis ay si wada jir ah u sameynayaan baaritaan hay-adda midooda yurub ee iskaashiga ah cadaaladda dembiyada ee loo soo gaabiyo eurojust ayaa sidaasi sheegtay heshiiskan dhinacyadu waxa ay dirayaan fariin cad oo ah in dhammaan dadaalada la qaadi doono si wax ku ool ah loo ururiyo caddaynta dembiyada caalamiga ah ee muhiimka ah ee laga geystay dalka ukraine lana horkeeno kuwa mas-uulka ka ah cadaaladda eurojust ayaa sidaasi ku sheegtay war qoraal ah oo ay soo saartay midowda yurub iyo hindiya ayaa waxa ay saxiixdeen heshiis isniintan maanta ah kaasoo ku saabsan in la dhiso golaha ganacsiga iyo teknolojiyadda si loo xoojiyo iskaashiga ah iyada oo madaxa ururka uu wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta new delhi oo uu dhowr mar booqday tan iyo bilowgii dagaalka ukraine madaxweynaha midowda yurub ursula van der leyens ayaa safar laba maalmooda waxa uu ku joogaa caasimadda hindiya taas oo qayb ka ah dadaalada reer galbeedka ee lagu dhiirogelinayo heshiis si loo yareeyo xiriirka ruushka oo ah kan ugu weyn ee hubka keena kadib duulaankii ruushka ee dalka ukraine hindiya ayaa waxaay ka gaabsatay inay si cad u cambaarayso duulaanka ruushka iyadoo dhinaca kale ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha halkaasi ka socda moscow waxa ay ku tilmaantay ficladeeda ukraine howlgal militari oo gaara maraykanka waa dalka keliya ee kale ee heshiis farsamo la leh midowda yurub si la mid ah midka isniintan lagu saxiixay dalka hindiya wariye ku sugan mayamaar oo wararka siiya wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay voice of america iyo frontier mayamaar ayaa khamiistii si rasmi ah dacwad loogu soo oogay maxkamad ku taala yongon siduwa ang yint oo la xiray bishii agost sanadkii iyadoo ay weheliso saxafi madax bannaan hend khayn ayaa waxa uu wajahayaa laba eedeymo oo la xiriira waxyaabaha mas-uuliyiinta ay ku sheegeen in uu dhaleeceeyey militariga miyamaar qarayn codsaday in aan la magacaabin sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ku soo oogtay siduwa ongyinta eedeymo ku saabsan kicin iyo faafin warara been abuur ah oo hoos imanaya qodobka shan boqol iyo shan e ee xeerka ciqaabta miyamaar iyo eedeymaha kacdoonka ee hoos imanaya qodobka e kaas oo ciqaabaya wax kasta oo loo arko inuu abuurayo sida hadalka loo dhigay quursi iyo diidmo ku wajahan militariga dalkaasi haddii lagu helo dembiyada lagu soo ogay waxa uu wajihi karaa saddex sano oo ah xarig dacwadda koowaad iyo ilaa labaatan sano oo xarig ah oo ah dacwadda labaad ramadaan mubaarag iyo fiid wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay meel kasta ood nagala socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a ayaanad dhegaysanaysaan waxaa weli taagan muran ku saabsan sida laga yeelayo xildhibaanada lix iyo tobanka ah ee gobolka gado madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan sheegay inaysan sharci ahayn waxa uu ku tilmaamay labada doorasho ee isbarbar socda ee ceelwaaq iyo garbahari guddiga doorashada ayaa iyaguna waxay horey u sheegeen inay doorashadu u wareejiyeen in doorashada loo wareejiyey ceel waaq inkastoo taasi ay diideen mas-uuliyiinta garbahari warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada muqdisho ka soo diray waryaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doctor maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta aaminsan inay sharci tahay doorashada ka dhacday degmada garbaharey anigu waxaan qabaa doorashada ka dhacday garbaharey inay xaq tahay aniga oo sababaynayo degaan doorashada ka dhacday garbaharey waxaad wada ogsoonahay in ay madasha wadatashi qaran ay ku heshiiyeen koob iyo toban degaan doorasho oo ay ku jirto garbaharey oo jubbaland laba degaan doorasho ahayd inay ka dhacdo degaan doorashooyinkaas waxaa waxaa la geeyey baarlamaanka oo baasmareeyey sharci ahaanshihiis garbaharey xaq bay marka u yeelatay inay ka dhacdo doorasho ayadoo ka mid a koob iyo tobankii degaan doorasho taas awgeed xaq bay u leedahay garbaharey doorashadeedii oo xaqa inay hesho waana meel nabad ah bal doorashada garbaharey waa la daahiyey waa la siyaasadeeyey balse doorashada ka dhacday garbaharey waxaan rumaysnahay inay tahay doorashada saxda ah oo haysato sharciyadda doctor cabdicasiis nuur oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa qaba in doorashada ka dhacday ceel waaq ay tahay midda saxda ah ee ay goobjoogga ka ahaayeen guddiga doorashooyinka iyo hoggaanka jubbaland arrinta la xiriirta arrimaha doorashooyinka ee gobolka gado deegaanada jubbaland arrintaas mudday taagneyd doodo badanna waa laga galay laakiin doorashadii hadda lagu qabtay ceel waaq iyo tan hadda ka socotay garbaharey sida saxdaa marka la eego doorashada ceel waaq lagu qabtay ayaa saxnimadii wadata waa marka koobaad gudiyadii doorashada seat iyo fiid labadiiba way joogeen madaxweynihii deegaanka mas-uulka ahaa ee jubbaland ayaa tegay axmed madoobe madaxweyne ku-xigeenkii baa tegey halka dhanka kale doorashada lagu qabtay garbaharey ayna haysan wax mas-uuliyad ah oo dadkaasi maaragtay ama heer fiid ama heer siid sidoo kaleeto dad badan oo xilka laga qaaday oo ama laga eriya fiid ama laga eriya siid ayaa joogay meesha iyo guddiga xalinta khilaafaadka dad ka mid ah sida saxdaa marka loo eego iyo xaqnimada doorashada doorashada lagu qabtay ceel waaq ayaa dadka diidan doorashada ka dhacday ceel waaq ayaa ku doodaya in heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar uu dhigayey in deegaan doorashada labaad ee jubbaland ay tahay garbaharey waa kan cali maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho doorashada labaad meesha lagu qaban lahaa ee sharciyadda u lahayd waa garbaarey marka haddii garbaarey laga weeciyo meerka lagu qabtay garbaareyna doorashada lagu qabtay iyadana lagu qabtay xaqiiqatan waxaan fiirinaynaa deegaanka doorashada lagu qabtay iyo sharcigii wixii ay qorayeen marka labada doorasho ceelwaaqi garbaarey garbaarey ayaa sharciyad leh ayada ayaa saxsan ayada ayaa ah heshiiskii seventii sebtembar meeshuu u ogolaa in doorashada lagu qabta ayada ayaa ah dadka muxuu ahaa reegada ee lix iyo tobanka kursi ee muxuu ahaa matalaadooda meeshay ka imaanaysa ayada ayaa ah oo deegaankii dadkii odhan ay joogaan marka labada doorasho ee doorashada garbaarey lagu qabtay ayaa sharciyad iska leh wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar muddo badan ay ka soo wareegtay islamarkaana suurtagal ay noqon weysay in madaxweynaha jubbaland uu doorashada ku qabto deegaan doorashada labaad ee garbaharey sababo la xiriira dhinaca amniga taasina ay keentay in ceel waaq loo weeciyo doorashada markii sebtembar toddobiyo tobankeeda laba kun iyo labaatankii lagu heshiiyey laba deegaan doorasho maanta waxaa kasoo wareegtay muddo labaatan bilood ah marka markaad fiiriso waa muddo aad u dheer waxaa lagu guuleysan waaye in xal midaysan ee laga gaaro oo sida laga yeerayo deegaan doorashada gaar ahaan gedo deegaan doorashadii labaad ee garbaharey ahayd taa marka waxay keentay in xal la raadiyo waxyaabaha sii cakriya waxaa ka mid ahayd meel geda ay gebi ahaan ka baxday maamulkii jubbaland mayna jirin marka de waxa uun taa ay sheegaysaa inay tahay qayb ka mid ah jubbaland jubbalandna uu yahay madaxweyne axmedoobe uu yahay isagana loo aqoonsan yahay inuu hadda hogaamiyaha yahay deegaankaas sidoo kale golihii wadatashiga qaranka oo ahayd madal in looga wada hadlo wax alaal wixii cakiraad ama wixii culays ay yimaado lagu xaliyo ayagana ay ku guulaysan waayeen sidoo kale ay jirto firaaq dastuuri ah iyo mid siyaasi ah oo muddo dheer uu waddanka uu ku jiray ee aan la sugi karin muddo intaa ka badan in hore loo socdo ayaa waxay keentay in doorashadan lagu qabto ceelwaaq haddaba xalku muxuu yahay sideese looga gudbi karaa caqabadaha jira iyo tabashooyinka ay qabaan bulshada reer gedo tabashada ay tabanayaan dadka reer garbaharey ama reer gedo waa tabasho jirto haddii alera marka waxaan rajaynayaa sida deegaanada kaleba ay tabashooyin ugu jiraan in dowladda soomaaliyeed imaan doonto ay wax ka wada qaban doonto waxyaabaha ay tabanayaan tabashadu kuma eka keliya arrintan lix tobanka xildhibaan keliya kuma koobna waa ka qoto dheer tahay marka haddii alera arrimaha taaganne waxaan rajaynaya dowladdaas cusub inay xalin doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
adayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho ka soo diray welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo washington si toos idinkaga imaaneysa haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kalanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka elayska v o eda ee toddobaadkan maadaama lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaannu barnaamijka ku eegaynaa faa'iidada sadaqadu u leedahay qofka muslimka ah marka la fiiriyo shareecada islaamka sadaqo waxaa loola jeedaa ficil mutadawacnimo ah oo aad ku bixinayso xoolo ama xoog adigoo aan wax kale ku beddelanaynin oo ujeeddada keliya ee aad ka leedahay ay tahay inaad ilaah ugu dhowaato marka erey ahaan la fiiriyo macnaha carabiga ereyga sadaqa waxaa loola jeedaa dhowrsanaan waxaana uu ka soo jeedaa kelimadda carbeed ee sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo taasoo sadaqada macnahaan ka dhigaysa sida ay sheegaan culammada islaamka iimaanka iyo dhaqanka oo daacad laga noqdo taasoo marka dambe caafimaad bulshada iyo nolosha muslimiinta dheelitiraysa xilligan oo lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa diinta islaamka ay si gaara ahamiyad u siisaa fadliga sadaqada ay leedahay sida uu noo sharaxayo sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho tobanka dambe markii la gaaro dadaal dheeriah in lasii sameeyo nabiga sal alla alay wasalam muxuu ahaa mid aada u dadaala tobanka dambe oo ka badan intii uu bishii qaybteeda uu soo dadaalay xagga deeqsimada waxbixintana waxaa layihi muxuu ahaa ajad maa yakuunu fi ramadaan soo marka hore deeqsi wuxuu aad deeqsi usii noqdaa ramadaanka xilligaas oo jibriil la kulmaayo oo qur-aanka uu la akrinaayo sheekh cabdulxayi ayaa si gaara uga hadlaya muhiimadda ay xilligan leedahay sadaqada gaar ahaan xilliyada xaaladdu adag tahay maadaama bishii qur-aanka ay tahay qur-aankuna aada loogu dhiirigeliyo in wax la baxsado oo ilahi ilahi wamaa tataclu min khayrin fa in allaha bihi caliim waxaad bixisaan oo khayr waad samaysaan ilahi wuu idin og yahay duruufo adagna ay ka jiraan geeska afrika iyo soomaalida meelaha ay degan yihin oo dhanna aada iyo aad dhibaato uga jirto meel ramadaana lagu jiro ciidiina etoobiya lagu soo hayso maalin farxadeedna ay tahay oo muslimiintu yacni inay wada farxaan loo baahan yahay ayaa waxaa xusul mudan in laisku dooriyo sadaqada iyo waxbixinta zakaatulfitriga waxa loo waajibiyeyna waxay tahay oo nabiga sal ly slm u waajibiyey in masaakiinka laga deeqo maalinkaasi inay dadka xuujiisaan oo wixii ay ku deeqtoomi lahaayeen loo diyaariyo taas waxay kutusaysaa fadliga laga helaayo in wax la baxsado tobankan dambe iyo maalintaas ciidda ah oo zakaatulfitrigii ay tahay in laiska bixiyo guud ahaan sadaqadu yani soonka markii la joogo maadaama dad la afurinaayo oo afurina way u baahan tahay in wax la bixiyo qofkii qof afurin adinkiisa uu helaayo sheekhu waxa uu si gaara ugu baaqay dadka waaweyn iyo kuwa xanuunsan ee aan awoodin inay soomaan inay sadaqada ka faa'iidaystaan oo ay bixiyaan maadaama dadka waaweynna yani loogu talagalay in ay yani soonka bedelkiisii ay wax bixiyaan oo ilaahay uu yidhi aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin dadka aan awoodin inay soomaan bedelkeedii dad ha quudiyeen yani wax la quudiyana ay tahay sadaqa la baxsanaayo bishi ramadaan marka ayadoo acmaasha khayrka ay ku jiraan ay badan yihiin haddana waxaa si gaara yani u mudan in loo kor istaago in sadaqada la baxsado haddana xilli waxay kusoo aadeeyay abaaro iyo dhibaatooyin ay jiraan fadligana sadaqadu markasta inoo fadli badan waxay kusii fadli badanta waqtiga aadka loogu baahan yahay marka ramadaanka maadaama uu gebageba yahay qof walba inta uu yani khayra oo uu bixin karo inuu bixiyo maalmaha soo socda ee ka dhiman ramadaanka qof walba inuu ku talagalo inuu wax baxsado gaar ahaan waxaa aada loo rajeynayaa laylatul qadarka iyo tobankan dambe uu ku jiro waxyaabaha laylatul qadarka yani cidinka lagu laaban laabanayo sadaqada ayaa ka mid ah marka halkii doolar ee qofka uu bixiyo laban laab badan ayay u noqonaysaa bishan ramadaanka iyo bilaha iyo maalmaha ugu dambeeya marka ummadda soomaaliyeed iyo ahlukhayarka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan oo ay gacan qabtaan si ay bulsho walaalo ah oo wada faraxsan oo gacan qabatay maalinta ciidda ay wada ciidaan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaan isna weydiiyey faa'iidada ay sadaqadu leedahay xilligan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed maxamed colaad xasan adiga iyo barnaamijka elis iyo v o aad baad umahadsantahi fursaddan qaaliga ah ma intaa kadib sadaqadu guud ahaan mar walba waa shay wanaagsan oo diinta islaamku ay aada iyo aada u tilmaantay wanaaga ay leedahay bisha ramadaanna way kasii xagi jirtaa tobanka ugu dambeeyana way kasii xagi jirtaa tusaale ahaan markaan fiirino ilaahay subxaana watacaala sadaqada guud ahaan markuu ka hadlayay alla wuxuu inoo tilmaamay oo inoo sheegay rabbi subxaana watacaala wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii la bixiyo muxuu ahaa dad la siiyo ama dad lagu kaalmeeyo ama mashaariic wanaagsan oo bulshada wax u taraysa lagu kaalmeeyo ilaahay subxaana watacaala inuu og yahay si gooniya rabax walba uu og yahay ogaalkaas muxuu xambaarsan yahay ilaahay baa subxaana watacaala ka abaalmarinaya aayadda kaleeto alla waa ka odhanaya mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fi kuli sumbulati mi-atu xaba wallahu yudaacif liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaas waxay iyaduna inoo tilmaamaysaa waxa la bixiyo dadka xoolahooda bixinaya ee jidadka ilaahay ku bixinaya marka jidadka ilahay waxaa kamid a faqiirka wax la taro miskiinka oo wax la taro agoonka oo wax la taro curyaanka oo wax la taro yacni baahida guud ee bulshada oo la daboolo iyo baahida khaaska intaba waxay soo gelaysaa fi sabiili illahi dadkaas tusaale la yaab uu ilaahay bixiyo rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala waxa ay bixinaya wuxuu la mid yahay qof muxuu xabad masagaa meel ku abuuray ama ku riday xabadii masagadaas waxay soo saaraysaa muxuuha laan toddoba sabuul ay saaran tahay sabuul walba boqol xaba ayaa saaran marka halkii xabee masagada ahayd toddoba boqol oo xabo ayuu dhalaya bimacnaa marka wax weye halkii sadaqaad bixisay toddoba boqol iyo ka badan baa lagaa siinaya guud ahaan marka faa'iidadaas oo xagga ajirka aakhire ah ayay xagga kale waxay leedahay maxamedow faa'iide kale oo ah bulshadu waxaa la rabaa keeda tabarta daran iyo keeda kaleba inay isqaadato marka bulshooyinka fiican waxaa lagu garta lagu yaqaanaa kooda tabarta daran bay xambaartaan ee kama tagaan marka markii taa la sameeyana waxay waxaa yaraanaysa cu cuqadka iyo xiqdiga iyo xumaanta ayaa yaraanaysa marka sadaqadu mar walba waxaan u baahannahay innagaa ku noola iyadu inaguma noola ilaahayna wuu inoo barakeenaya xoolaha iyo cimrigaba yacni marka inaynu ku dadaalno waa wax muhima weeyaan waxaan ku jirnay geeska africa abaaro fara badan ama han yani mandiqadii intii dawladii soomaaliya la oran jiray from rascamboni to ras casayr rascamboni ilaa ras casayr inta udhexaysa abaaro fara badan baa ka jira waaga dhaweyto saad sheegta waa run hargeysa dab baa ka dhacay khasaaro badan geystay xaqiiqatan muxua deegaanka xataa soomaalida isaga laftiisa abaaruhu aad bay u saameeyeen abaaro fara badan baa ka jira abaaraha noocaasuhu markay jiraan culayska noocaasi markuu jiro musiibada sida dabka oo kale noocaasi markay jirto bulshada waxaa laisku gartaa waxa weeye in laisu gurmado oo weliba si gacan furana loo gurmado ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala tacaawanu cala albiri wataqwa dad yahu wanaaga isagu kaalmeeya marka wanaagii in loo gurmado laisugu kaalmeeya ayaa la rabaa ilahay ad kale wuxuu leeyahy wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaati walard marka waxaa laga cabirayaa markan oo kale marka wanaagga la samaynayo wanaagga waa loo dhaqtamaa waa loo orodtamaa yani in loo ordo ayaa la doonaya nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama waxaa kamid a hadyigiisa ama habdhaqankiisii fiicnaa bisha ramadaan oo kale markay soo gasho waxaa laleeyahay siduu khayrka ugu degdego siduu sadaqada u bixiyo siduu dadka ugu dhiirigeliya sadaqa bixinta dabayl la diray oo ordaysa oo meeshii loo diray u socoto se u degdegto ayuu nebigu sadaqadii khayrka ugu degdeg badnaa sala allahu calayhi waalihi wasalam marka marxaladan adag ee lagu jiro xilliga abaaraha xilliga dadkii hadda ka dhacay hargeysa ee musiibada xaqiiqatan aadka u xoog badan ahaa bulshada soomaaliyeed guda iyo dibadda waxaan ku dhiirigelinaynaa ka codsanayna ugu baaqaynaa in las gacan qabto in muxuu aada iyo aada laisu kaalmeeyo inuu qofku ogaado meeshu wax ka bixiya insha allahu tacala wax ka fiican bu alla siinayaayo dadka walaalihii ee dhiban inuu gacan qabto oo cid waliba ay kaalinteeda qaadato insha allahu tacala sida lagu sheegay xadiid uu wariyey abuu tirmidi nabigeenna moxamed nabadgelin xariis korkiisa ha ahaatee ayaa yidhi la degdeg sadaqada si ay kaaga furato musiibo kugu soo socota sheekh maxamed elaye imaamka masjid al nuur ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa ka hadlaya sida sadaqadu ay qofka bixiyaa u badbaadiso bismillahi raxmaan raxiim sadaqadu waa badbaado qofkay badbaado u tahay ubadkiisay badbaado u tahay adduunyaday badbaado u tahay qofka aakhiray badbaado u tahay si walba waxa weeyaan sadaqadu waa badbaado weeye waxaa rasuulka ka sugnaaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ina sadaqata la tudfiu gadab arab watadfacu meytata suu wa fii riwaayatin masaarica suu sadaqadu waxa weeye cadhada ilaahay bay ka demisaa qofka cadhada ilaahay ama adduunye ha ahaato ama aakhira ha ahaatee inuu ilaahay cadhoodo cadhadiisay ka demisaa waxaa kaloo ka ilaalisaa watadfacu meytata suu inuu si xun u dhintana way ka ilaalisaa riwaayad kale waxay ahayd masaarica suu yani meel xun iyo wax xun inuu ku dhaco ayay ka ilaalisaa oo badbaado ayay u tahay badbaaday u tahay isagay u tahay carruurtiisana way u tahay culimmadu markay macnaynaya waxay dhahdeen masaarica suu waxaa looga jeedaa yani wixii nebigu ka magan geli jiray oo dhan bay muxuu aha badbaado ka tahay ee muxuu aha ahayd yani inuu dhulka la go-o hadmi uu ku dhaco kalhadmi walgharaqi walxarqi wa an yatakhabadahu shaytaanu cinda almowt wa kula alxawaadith walkawaarif saasay yidhahdeen culimmadu yani waxa waxay badbaado uga tahay oo ay ka badbaadisaa wixii nebigu uu ka magan geli jiro o dhan bay ka badbaadisaa sida waxa weye muxuu ahaa dhullago-a iyo muxuha dhulgariirka duufaanka iyo sunaamida gubashada iyo yani ku dhacaysa naftiisa ama xoolihiisa ama wixiisa ka gubanayaan waxaasoo dhan sadaqadaa badbaado ka ah oo ka ilaalisa oo muxuu ahaa badbaadisa iyo inuu shaydaan waxa weeye marka uu dhimanayo naftiisa uu waxa weeye muxuu ahaa uu shahaadada garab mariyo oo muxuu ahaa laysto taasay muxuu ahaa badbaado uga noqotaa marka qofkayna badbaado u tahay ilmihiisay badbaado u tahay oo ay ka badbaadinaysaa wax alliya waxaa dhib oo dhan oo shaydaan inuu halaysto shaydaanka insiga iyo ka jinskuba weliba qurbaha marka la joogo oo shaydaankii uu badan yahay oo shaydaanka waxa kii maryaha sita iyo iyo kii muxuu ahaa jinka ahayba ay badan yihiin ay carruurta halaysanaysay carruurtay badbaado u tahay sadaqadaasaana lagu badbaadinaya wanaagga adoo aad samaysaa ilmahaaga badbaadinaya ayad qur-aan waati ilaahay ku yidhi labadii yani carruurtii loo badbaadiyey xoolahooda markii la tilmaamayay wa kaana abuuhumaa saalixan aabahood baa wanaagsanaa aabahood baa wanaagsanaa wanaag samayn jiray ayay muxuu ku badbaadeen marka sadaqadu waxa weeyaan ilmaha badbaado u tahay halawgay badbaado uga tahay waxay badbaado uga tahay muxuu ahaa yani wax kastoo dhib ah ayay ilmaha iyo iyo qofkaba muxuu uga tahay yani waxa weeyaan meel meel kastoo wax ku noqon lahayd bay badbaado kaaga tahay waxaa yani waxyaalahay badbaado ka tahay noo khulaasaysay oo tilmaantay sayidatuna khadiija ayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii uu muxuu ahaa waxyiga loo waxyooday malagu u yimid dee ugu horreysay buu lafiisa u baqay markaasuu waxa uu ku yidhi lafahaygaan u baqay khadiija waxay tihi wallaahi yani kii lafahaga u baqi lahaa ma tihid waxyaalaha ay sheegtay oo dhan ee cabsida ka ilaalinaya o dhan waxay ahayd inuu wanaagga sameeyo waxay tihi fawallahi maa yuqsika allaahu abadan fawallahi inaka la tasilu raxim watasduqu alxadiid وتحمل الكل كلا وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعون على نواعب الحق يعني حديث كده رايان ده وضع خصوصا انه waxay tiri wallahi ilaahay wax weeyaan kuma hoojinayo oo dhib kuma helayaan maxaanu ku helayn waxay tiri waayo adigu wanaagaad samaysaa sadaqadaad la baxdaa muxuu ahaa martidaad marti gelisaa muxuu ahaa wax siinta u baahan baad wax siisaa wax aanay dadku helayn baad adigu ugu deeqdaa deeq waxaa tahay muxuu ahaa gacan furan oo wax wax la bixinay marka taas awgeed wax dhib oo ku helayay ma jiro ayaa ay ku tiri marka sadaqadu waxa weyn waa badbaado adduunya aakhira waa badbaado qofka iyo carruurtiisaba waa badbaado sadaqadu waxa weeyaan waa dawo daway u tahay xanuun kastay dawo ka tahay xanuun nafsiya iyo ku waxa weeyaan cudwiga qofka helaba oo muxuu ahaa physiology qofka jirkiisa helay labadaba daway ka tahay rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi oo ka sugnaaday inuu yihi daawu mardaakum bisadaqa warkuwiina buka ama nafsiyan ha bukaan ama muxuu ahaa xanuun kale oo jir ahaanba ha bukaane wax aliya wixii yani xanuun idin haya oo idinka xanuunsanaya ku daweeya sadaqad ku daweeya marka waxaa la doonayaa yani inaynu waxa weeye muxuu ahaa waktigan weliba loo baahan yahay baahidii ay badan tahay muxuu ahaa maanta dadka u baahan ay badan yihiin abaaruhu jiraan waxa weeye dadkeennii abaaro heleen duufaana heleen dab iyo muxuu ahaa gubasha ay ku dhacday in waxa weeyaan sadaqada aynu waxa weeyaan balaayada iskaga xijaabno caruurteena an balaayada kaga xijaabno muxuu ahaa nafaheenna aan kaga xijaabno adduunkeenna aan ku ilaalino aakhiradeenna aan ku ilaalino sheekh maxamed elaye ayaa dhinaca kale sharaxaya sida gacan furnaanta iyo deeqsinimada ay waxtarka u leeyihiin juudku yani waxa weyn waa deeq wax walba noocay dooni ha ahaatee oo yani waxaan ugu horeeya deeqdaa la bixinaya ee lagu gacan furnaanayo xoolaha ugu horeeya waxay yidhahdaan culimmadu markay macnaynayaan juudka waa icdaau maa yambagii liman yambagii yani wixii haboonaayood bixiso oo cidduu ku haboonaa muxuuha aad siisaa la yidhaahdaa waxa weeyaan camalkuna sidiisaba iyo deeqda iyo sadaqaduna waxa weeyaan waxa ay badnida maaha waxay wax ku qabataa laakiin waa haboonida iyo camalku wuxuu kugu badbaadiyaa haboonidu kugu badbaadiya camal haboon oo waqtigu ku haboonayo siduu ku haboonayo aad u qabatay ayaa ilaahay kugu badbaadiya waxaa laga yaraa waxaa laga yaabaa sadaqad yarayd oo aad laakiin waqtigay ku habbooneed bixisay in ilaahay adduunyada iyo aakhirada kugu badbaadiya laga yaabaa sida ay xadiis muxuu aha saxiix ku timiday in gabadh aragtay ay haraadanoo oon u dhimanaya oo waxa weeyaan cunaya muxuu ahaa cunaya muxuu ahaa rayska biyo ka dayayo cunaya harada awgii ayaa waxa weeye qofkeedii ay biyo u dartay waraabisay yani waxa sadaqad yar weeye aada u yar laakiin waqtigay ku habbooneyd iyo iyo ciddii u habbooneyd bay siisay markaasuu ilaahay ku badbaadiyey oo kaga badbaadiyey naar kaga badbaadiyo janno ku geliyey marka waxa weeyaan waa icdaamu maa yanbaqii liman yanbaqii rasuulkuna wuxaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ajwada naasi bilkhayr inaan ku dayana inagana la doonaya aan noqono kuwa khayrka u orod badan aynu noqono waayo waxa weeyaan camalka dadka ilahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka wax tara ee gacantoodu furan tahay ee aan gacanta laabin kuwaasuu ilahay ugu jecel yahay camalkana ilahay wuxuu ugu jecel yahay yani farxad la geliyo qofka muminka oo farxad la geliyo qalbigiisa farxad la geliyo sideed ku gelinaysaa yani dhib aad ka qaado ama deyn aad ka bixiso ama muxuu ahaa gaajo aad ka celiso waxaasaad farxad ku gelinaysaa ama intaasaad iskugu daraysaaba waayo rasuulku wuxuu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay waxa uu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtarka badan leh ee waxtara ee gacanta furan leh ee muxuu ahaa waxsiiya kuwaasuu ilahay ugu jecel yahay wa axabu alacmaali ila allahi suruurun tudkhiluhu calaa muslim camalna ilaahay waxa uu ugu jecel yahay oo acmaasha la sameeyo camalka uu ilahay ugu jecel yahay waxa weeye qof muslima oo farxad la geliyo qalbigiisa farxad la geliyo sidee loo gelinayaa wuxuu yidhi takshifu canhu kurba dhib haystaad ka qaadaysaa oo taqdi canhu deynan ama deyn fuushay oo uu galay baad ka gudaysaa oo tadrudu canhu juucan ama gaajo haystaad ka eriyeysaa alxadiid xadiis dheer oo rasuulku ku tilmaamayay waxtarka sidaa uu yahay ka war haddaad intaba iskugu darto yani waxa weeye shaki la-aan waxa ah in waxa weeyaan ka ugu gacan furanna aad noqonayso isla markaa waxa weeyaan ka ugu ilaahay ugu jecel yahay aad noqonayso camalka aad samaysayna uu noqonayo camalka ugu suubana ilaahay u jecel yahay marka waxaa la doonaya inaynu nafteena ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo iyo maxeerada iyo laxajaclada inaynu ka ilaalino gacanteenana inaynu ka ilaalino muxuu ahaa bakhaylnimada iyo dib u haysadka iyo duubnaanta inaynu ka ilaalino oo gacanteenu ay furaato ay u furaato dadkaa baahan ee maanta abaaruhu heleen ay u furaato dadka hantidoodii gubatay ee suuqii ugu weynaa hargeysa oo inaga og inuu gubtay yani dadka hantidooda gubatay inay gacanteenu u furaato sida aayado badan oo qur-aanka kamid ay ku timiday suuratu xashri iyo suuratu takaabun iyo mid walba waxaa ku timiday iyo suurad kaleba inuu ilaahay leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum almuflixuun ninka ilaahay ka badbaadiyo yani laxumada naftiisa ku abuura ninka ilaahay ka badbaadiyo taa sababteeda bakhaylnimo kaga badbaada kaas kuwaasaa liibaanay waman yuuqa shuxa nafsihi ninka bakhaylnimada ilaahay naftiisa mxuu ahaa ku abuuray ilaahay ka badbaadiyo fa ulaaika hum almuflixuun kuwaasaa liibaanay buu ilaahay leeyahay gaar ahaan dadkeena qurbaha jooga gacanteena ay furaato bisha rabadaan bishii khayrka ay furaato maadaama sadaqada aan waa badbaado ubadkeena aynu badbaadino maadaama aan joogno dhul yani waxa weeyaan caruurteena ay badbaado ugu baahi badan yihiin waxa weeyaan xanuunadu ay badan yihiin sadaqaduna aynu dawey tahay oo wax kastay dawo ka tahay waxaa la doonaya inay gacanteenu furaato inaynu khayrka orod badnaano ilahina sida khayrku jirahay noo wafajiyo codkaasi sheekh maxamed ilaye ayaana ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay faa'iidooyinka sadaqada ay u leedahay muslimiinta ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dudamba ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan ale
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o a halkaad kala socoteena oo laanta af soomaaliga ee v o haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay roobab xoog leh oo ka da-ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa saameyn baaxad leh ku yeeshay qaxootiga cusub ee ka barakacay abaarihii dhowaan ku dhuftay deegaano ka mida gobolada jubbooyinka dadkan oo markoodii hore qabay dhibaatooyin nololeed oo isugu jira hoyxumo iyo gargaar la-aan ayaa waxaa daadadkii ka dhashay roobka ay keeneen inay qaadaan meelihii ay gabbaadka ka dhiganayeen wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray
roobab ka urtay gobolka waqooyi bariya dalka kenya ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab kuwaas oo badankood ka yimid deegaanada jubbooyinka qaxootigan oo aan haysan guri ay ka galaan dhibicda roobka ayaa ku nool dhul bannaan ah oo ku yaala buulobakti oo ah galbeedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa v o eeda uga warramay xaaladda ay ku nool yihiin iyo saamaynta uu roobka ku yeeshay guryaha aan ku noolnahay ma qabno jandarwo ma qabno isbooye ma qabno ayo ma qabno guri oo bac bacba noo saarno guri ma qabno habeen hore hadda xagaayada ahayd banaankan iska banaan banaanka iyo waxa guriga joogta isku mid ay u tahay marka bacnaba awood aan ku gadana waan wayne dhulkaasaan iska jiifana sajaaye hataa waxaan ku gadana waan wayne hadda maxaa mulug nagu haysaa cirkioo soo gugacay iyo waxaan ku seexanayna aan lahayn waxaan aan galayna aan lahayn guri aan qabin taasaan waxay nahay iyadaha maxaan ka khabaraynaa inay bac noo keenaan oo sidaan dayacatirkan ay na soo dhaamaan sida sida aan nahay haddaba maanta ay na soo dhaamaan waa tahay dadka ku dhagaysanayo oo aan arkin hoyga aad ku nooshihiin qaab sidee baad ugu sawir lahayd guriga waa calagaraab loorar aan toltolne aan ku xirxirane waxaydi kaaraama meelaha kasoo aruursan aan ku xirxirane guri bacab ma saarno marka sidaasa waxaa geedkiisa calagaroobaan ka dhiganay tabaraan kusoo guranaanba waayniba waan soomagnahay waxaan ku afurayna malaha waxaan cabayna malaha cabitaankii biyihii maxaan ka raadsanaynaa meelahaas haddaan waayna hataa waa silac waraabe iyo waraabeyaan ku noolnahay waa tahay bal ka waran nadaafadda meesha masqulo iyo wax ma leedihiin mashquulo ma qabno mashquulo ma qabno haddaa duurka u kacna haata habeenkii lee la suga maana maalinta haddaa aado ama ama lagu qabsadaad leedahay ama kale amaad nin la kulantaad leedahay marka cabsi adduunyaa duurkan hataa looga kacayna habeenkii markii laiska qabsanaa duurkan aadaynaa abjooguuraa lidhahaa waan fiicannahay alxamdulilaah roob aan waan qabowna waana tawannaha roob waan tawanna saa ay tahay maxay hayday waa iska rafaadsanna gurilaan baan masquul ma qabno biyo ma haysano guri ma haysano bannaan baan tuurana marka sidaa ayaad ogaanaysaa walaal macaan marka dhibaatooyinkaasa iska jira kaar meli kaar laanana kaarka uga dhacay anoo xanuunsan baadi ku maqan iyo kaarka iga dhacay marka baraaq dad qaato boon wax ku qaatayna mi marka saasaan kaar laano waa tahay roobaa bilowday guryo fiican kuma jirtaan xaalkiina majaxa guri dhan aan haysana maaha qaraayo tol baan ku dhex ararna marka xagayada imaada meel dhabaraan taagan xataa bac ma haysano saas aan guri lacan iga waxaan ka codsanaya in nala taacideeyo oo wax nala taarto oo guryo nala siiyo oo bacaho tayo ndhab ha noqoto wax noola soo horumariyo ayaan u baahan biyo xataa tuuba nooma surno guri ma haysano marka dhibaatooyinka aad bay u culus yihin bantana qabsato xaafadaan ku cararayna xagay haddayna xaafadaan ku cararayna marka dhibaatooyinkaasa iska jira guryaha aan ku noolnahay waxaa waaye naftadaynas ilaahay noogu bariisinoo haayaa karaamanaa noo saar saaran bac ma qabno dareen ma qabno daryeel ma qabno ilaahaa iska baryohaynaa halee roobkaanu korkaayna ku da'ay marka saasaas haalkaayna yahay carruurta iyo raashiinkaba waan dhiibani unnagaa roobka nagu da'ay waaga markays baryana carruurtiyaa noola keena carruurtiiaan haysanaa daryeelaan u baahannahay guryaan u baahannahay buushkaasaytow inay noola dayactiray waan u baahannahay meelaan haysanna ma laha nolol fiican oon ku noolnahay ma laha marka inayna noola noolayaan rabnaa qaxootiga gorma timaadeen qaxootiga wallaahi waxaan joogaa aniga toban bilood camal waa joogaa buushkaannaegna joognaa kaar malih allahey alla waay kaar la'aanaan nahay ani unaga oo lix ruux kaar la'aanaan nahay shalay waa baxna waa soo waayne maanta haddana dadaa jiraa inay soo helaayo inay kale ma ogiin waxaan haysanana male maxaad marka yu ana ziyaar ka codsanaysaa
yu an maxaan ka codsanaa inay kaar isiiso ilaan dalkan kaaraa lagu nool yahe kaar la'aanaan nahay guri lii dhiso wax lii siiyo waxa ani aan ku noolaado aan ku seexda aan rabaa intaasaan ka codsanaa guryo la'aanta ay ku nool yihiin qaxootigan cusub waxaa u sii dheer cunto la'aan biyoyari iyo culaysyo kale oo isbiirsaday taas oo sii adkayn karta nolosha qaxootigan dhowaangalka ah magacayda maslax libaax maxamed baan lahaa marka insha allah si dhaqsiyaa u badan inaa horta mashquul loo qodo oo maratay dadka barakac ahay oo maarata baahna ahay mashquul ay ku helaan yaa horta aad aan codsanayna u n h c r marka roobkan wuu da'ay guri ma haystaan shandaro waa u saaran maarata guryaha horyaalka ee shandaroan inay roob reebeynin nin kastan wuu ogyahay insha allah waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaaho annagoo ah odayaalka maarata balooga barakaca oo hadda joogo waxaan rabaa inaad degdegsiyi loogu qabto gacan maarata midgeed dhinaca kale halka ay ku nool yihiin qaxootigan ma lahan masqulo ay ku xaajo gutaan carruurta yaryarna waa kuwa ku saxarooda bannaanka cawshadaha ay ku nool yihiin qoysaskan qaxootiga ah taas oo sababi karta in caafimaad xumi ay ka dhalato halka ay ku nool yihiin qaxootiga cusub xaliimo ibraahana liidhaha meeshaan iska joognaa qaxootiyaana booshushkaan iskaga jirnaa waxaan haysano ma laha guryaha xalay roobsis nooga qubinay dhaxan iyo rafaad qaxaran ku barani alxamdulilah waxaan haysanana ma laha musqulna ma qabno ciyaalka xaarkood derbiyaalka noo yaal roobka hadii isnoo dhawa wixii dhan waa isla soo wada u tataabeen heraatan xaarxaabid duurka geey rafaad alxamdulilah ina nolosha feecaan iskaga baahannahay musquul ma qabno waxaan leenahay ma laha guryahaba qashin iyo xaaxaab iyo waxa daranaa noo saa saaran marka guryihiina waa iska xun yihiin waxaan haysan mala jif iyo cunto iyo guri kulli waan u baahannahay ina nolosha fiican aad ooga baahannahay habeenkii aan duurka u baxnaa ilmahana maalintii meelahaas ay ku xaxaaraan bacan ku ridnaa duurkan habeenkii aan u qaadnaa roobaa bilowda inan shumbiyood iyo waxaas cuduro oo ma aragtaaye inan ka qaadnaan kacabsano qabnaa meel aan u kacaynina ma laha ugu dambayntiina roobkan ka curtay gobolka ee cabsida ay ka muujinayaan qaxootigan guryo la-aantaha ayaa imaanaya iyadoo sanadihii tegay abaar xooggan ee ka jirtay gobolka iyadoona isla qaxootigan haatan ka walacsan raxmadda alle ay yihiin dhibanayaal ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada jubbooyinka cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad iyuu u mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan deeq agab waxbarasho ah oo u badan kitaabada qur-aanka kariimka ayaa la gaarsiiyey mid ka mida dugsiyada ay culumta diiniga ku bartaan ardayda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ardayda ayaa baahi weyn u qabay agabka la gaarsiiyey sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi arday danyar oo wax ka barata madrasada cali binu abidaalib ee xerada qaxootiga ifo ayaa waxaa la gaarsiiyey kitaabada qur-aanka kariimka ay baahi fara badan u qabeen iyadoo deeqdan kitaabada ay gaarsiisay hay-adda s b h o ardaydan ayaa waxay barnaamijka tubta nolosha ee v o a u sheegeen in muddooyinkii u dambeysay ay qabeen dhibaatooyina dhanka helitaanka kitaabka qur-aanka kariimka iyagoo sheegay in kitaabadii hore ay isticmaali jireen ay ka jexjeexmeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa maxamuud cabdirashiid maxamed waxaan ku noolahay xerada ifo kitaaba si aada ugu faraxsanahay baahi badana qabne qaxootiyaanahay ma gadan karin waan ku faraxsana dadka keenay dadka soo dhiibay aad ay umahadsan yihiin marka maxamuud ka waran dareenkaaga maadaama maanta lagu siiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah ee ka waran aada ugu faraxsanahay maadaama kitaabka qur-aanka kariimna si maalin rabadaan lagu jiro aada ugu faraxsanahay marka horaan dhibaatooyin nooceed u qabtay inaad soo furooto amaba aad hesho kitaabka qur-aanka kariimka marka hore aada igu adkeed kitaabka qur-aan inaad soo furto igu adkeed qaxooti baanahay masu furin karin horti aad baa u faraxsanahay maadaama kitaab qur-aanka maar rabadaan dadka soo dhiibay dadka keena aad ay u mahadsan yihiin marka maxamuud maxay kaaga dhigan tahay in maanta aad hesha kitaab qur-aan ah oo si tabarucaad ah lagu siiyey maanta kitaab qur-aanka nasi aada u faraxsanahay kitaab qur-aan baahi badana u qabnay maadaama ahlan aada u faraxsanahay marka maxaa ka mida baahideed u qabtay kitaab qur-aanka dugsaa dhigta hadee kitaab qur-aanka ma soo furan karin qaxootiyahay marka qur-aanka xageed maraysaa qur-aanka baqara maraya marka ka waran maadaama hadda aad haysata kitaab aad maadaama suuratulbaqra aad marayso kitaab inta kuu hadhay aad kasii akhrisato aada ugu faraxsanahay kitaabka kitaabku iga dhammaaday kitaab quraan maadaama liisay aada ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay jaamac ibraahim aadan aadan ugu faraxsanahay maanta kitaab liisay marka ka waran kitaabka qur-aanka lagu siiyey aadan ugu faraxsanahay maanta kitaab liisay qaxooti annahay ma soo furin karin jaamac maxay kaaga dhigan tahay in maanta kitaab qur-aan kariim ah lagu siiyo oo waqfi ah aadan ugu faraxsanahay maanta kitaab liisay horaan kitaab ma haysanin kitaabkii oo iga dhammaaday oo jeexmay hadda aadan ugu faraxsanahay kitaabkii liisay dadka soo dhiibeen khayr laas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa maxamed xasan aadan aada ugu faraxsanahay maanta kitaabka liisayey marka ka waran dareenkaaga maadaama maanta kitaab qur-aan ah oo waqfaa lagu siiyey waa caada ugu faraxsanahay maanta kitaab liisayey oo hortii u haysanin marka horaan caqabadaha kaa haystay maxay tahay inaad hesho kitaabka qur-aanka kariimka horta waxaan cashirka akhrisan mahaysan laakiinse hadda waan hadlay waan faraxsanaa maadaama qaxooti aan jooga oo horta u haysanin hadda laakiinse aan leysayay caada ugu faraxsanaa farxad aada maxay kaaga dhiganta marka kitaab qur-aan waqfi inaa hesho waayo horta waxaan ka akhrisan mahaysan laakiinse hadda waan haystaa waa leysaya hindiyo cabdulaahi aadan baa lidhaa madrasada cali bin ubaali waan dhigtaa alxamdulilah hadda waan faraxsanaa inta leysiyey waan ku mahadsan yahay maxaa lagu siiyey marka horaan dhibaatooyinka aad u qabtay helitaanka kitaabka qur-aan kariimka maxay ahayd kutaabo dhammaysan kutaabka waxaanoola dirada manoo yeeli jirin laakiin hadda waan ka helin kutaabka dhan waanoo kooban hadda cashar dhan waan ka aqrisan karaa hadda diyaaro wax dhan waa ii kooban yihin faaduma cabdulaahi cabdi kutub baa liisiyey maasha allah waxaan dhigtaa madrasada cali abi taalib marka waran faaduma kitaabka lagu siiyey muxuu kaaga dhigan yahay marka war kutub qur-aan ma haysanin waan faraxsanahay dhanka kale sheekh cali xasan ibraahim oo ka mid a maamulka madrasada cali binu abi taalib ee xerada qaxootiga ifo oo isna la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa sheegay in xilli baahi fara badan ay ardaydan u qabeen helitaanka kitaabka qur-aanka kariimka ay ku soo aaday deeqdan kitaabada ee lasoo gaarsiiyey isagoo sheekha intaasi ku daray in goobaha lagu barta diinta islaamka ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan jirin cid caawisa sida iskuullada ku yaala xeryaha maasha allahu maanta arday fara badan baa kitaabo la siiyey si fiican bay kitaabo u heleen maadaama ay qaxooti ay ahaayeenoo kitaaba xugata ay maarata ay haysanin maasha allahu maanta aad bay u faraxsan yihiin maadaama kitaabo loo qeybiyey oo la siiyey oo lagu tabarucay marka alxamdulilah falilaahi alxamdu maasha allahu kitaabaha way haystaan awal kitaab la-aan bay ahaayeen laakiin maasha allah haddii kitaabahay heleen kitaabaha maanta wixii ay ka jeexneen hadda waa kitaabo usab la siiyey tabaruc intii soo dhiibatiin falilaahi alxamdu waan ugu mahadcelinayna ilaahay xasanood ajarkooda ilaha ajarha ka siiyo kitaabaha ardadayna kitaab la-aan bay iska haayeen way iska qaxooti waad ogtihiin qaxootina xaaladiis waa muska beriga dhahay marka insha allah aad baad u mahadsan yihiin marka sheekh cali maadaama aad ka mid tahay maamulka xaruntan lagu bartay diinta islaamka isla markaana kitaab badan ardadan loo qaybiyey dhibaatooyinka dhanka kitaab la-aanta ee ardadan ay qabeen maxay ahayd aad bay u maaragtay u badneed ee baahi badan baa loo qabay kitaabaha ileen dadka waa iska qaxooti qotalyooyinka bay la-san yihiin oo ay maaragtay ay la daala dhacayaan ee kutubtii iyo ardayda tashiilaadka wixii laga bixinaya kulli dhammaan ma haystaan ee anagana hadda kolley intaad baahidooda ma dabooli karno macallimiin baan nahay waxbaan barna kitaabo kalena ma siin karno ma awoodno ileen qaxooti meesha ku nool baan nahay anagana marka maadaama ay saa tahay ee maanta maasha allahu dad muxsiniin eba kitaabo soo dhiibteen ay ay ardaydii waa badankooda waa la siiyey marka baahi badan way u qabaan weli kitaabaha laakiin marka markii laga tago kitaabtan ee maanta la soo gaarsiiyo horaan ma jirtaa cid gacan ka geysan jirtay in sinoo kale kitaabo loo maya maya aad ba u yareed in maarata kitaabo ay helaan aad ba u yareed marmar waa iska jirtay laakiin aad ba u yareed marka inta badan ee, markii ee, qof arday xero qaxooti uu joogo uu diinta islaamka uu baranayo caqabadaha inta badan lala soo darasaa ee, waxaad sheegtay inay dhanka kitaabada tahay oo inta badan aysan jirin cid gacan ka siinaysa marka helitaanka kitaabada maxay ka caawinaysaa ardayda aad wax weyn bay u tahay ee, li'annahu qof kitaab la-aan ahaa kitaabka ka jeexmay oo suuraddii isugu soo dhaafay meeshii ay ay akhri lahaayeen kitaabay ka gogo-een ee, hadda maasha allahu kitaab oo qur-aanka dhan suuradka dhan ku kooban baad la siiyey ee meeshii soo dhaafayna way muraajacaysan karaan awala dee waxaa laga yaaba cunugu markaad aad eh, cashar siiso ama cashar u dirto inuu kitaabkiiba ka go-an yahay halaha iyo meesha uu marayo ugu yaalo kitaabka marka wax badan bay u taraysaa maanta maasha allahu aad baa wax weyn maaragtay u tahay Ee, maasha allahu dadka kalena waxaan ugu baaqayaa ee, ardadan meelo badan baa rabaa in laga caawiyo ee, dhanka tubaha dhanka dad eh, iska aqoomaa jira iska tabaalaysan iska qaxooti ee kolley waad ogtihiin hay-adihii ay cunada bixinayeen way goosteen way yarayeen Ee, qofka marka tabar badan baa haysta ee, aramo badan baa maaragtay qaxootiga maaragtay ka maaragtay ay ka yara halaagsan marka insha allah waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta inay meel walba ka soo caawiyaan sida maaragtay ay ee, in qarash le- loo helo oo maaragtay ay tashiilaadka laga bixinayay ee, qofkii maaragtay wax la baro oo maaragtay waxbarashadii laga bixiyo ee kitaabaha loo siiyo sida dhadhiidka oo kale loo gado intaasaan ugu codsanayna insha allah Aa, ee, sida la ogsoon yahay ee, meelaha waxbar lagu barto iskuulaadka hay-ada ayaa caawiyo laakiin sida meelaha diinta lagu barto wax caawiyo ma laha aan ka ahayn dadka yaryaroo soo boodada oo kale oo muxsiniinta marmar maaragtay wax keenayaan ma ogi wax kale caawin maanta uma haystaan marka waxaan ugu baaqaynaa islaamka inay soo eegaan ee meelaha diintooda lagu baranayo ay caawiyaan insha allah deeqdan kitaabada ah ee ardaydan danta yar ee ku nool xerada qaxootiga ifo la soo gaarsiiyey ayaa waxaa markaasi ay wax badan ka bedelaysaa baahi fara badan ay u qabeen helitaanka kitaabka qur-aanka kariimka maadaama goobaha lagu barta diinta islaamka ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaaba aysan jirin cid si joogta u caawisa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad ayuu u mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna dhinaca iyo dalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa xalay hal iyo eber ku garaacday kooxda westham kulan ka tirsan horyaalka premier leaga southampton iyo baraton laba iyo laba ay ku kala baxeen kooxda liverpool oo horyaalka kooxda manchester city kula tartamaysana waxay labiyo eber oga badisay kooxda everton ibraahim geedow cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska ayaa weydiiyey waxyaabihii ugu xiisaha badnaa kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo halka kooxaha ay kala marayaan kulamada ugu muhiimsanaa haddaynu eegno waa kulamada loogu tirtamay horyaalka oo kooxaha waaweyne liverpool iyo manchester city horyaalka isku haysta oo min hal dhibic oo keliya ay u dhexeyso ay labaduba guulo gaareen city oo hogaaminaysa horyaalka shan guul ay ku dhifatay kooxda watford iyadoo uu cadaro uu ka dhigay xidiga gabriel jesus oo afar gool dhaliyay liverpoolna waxa ay laba gool iyo waxba isaga reebtay kooxda merseyside derbiga ay isla ciyaaraan ee everton oo iyadoo hoosudhac weyn uu ka muuqdo saddexda hoosena hadda kamid noqotay xaaladan ay ku xuntahay frank lambard oo kooxdaasi tababaro origi ayaa liverpool mar kale gool u dhaliyay oo kulankan dabcan bacaadiyeen daqiiqadaha dambe gool ka dhaliya kooxda everton waxaana liverpool weli kaabiga ku haysaa manchester city oo dhibic keliya ay udhexeyso shan kulan ayaana labada kooxoodba u dhiman ilaa iyo dhammaadkiina dagaalami doonaan ayaynu eg tahay sidoo kale waxaa xiise gaar uu ka jiraa dhinaca top four iyadoo kooxda arsenal ay soo laba kaclaysay iyadoo la ogyahay in toddobaadkii hore bartimihiisii ay chelsea ka adkaatay haddana kulankooda toddobaadkan ee sabtidii garaacday kooxda manchester united oo kamid ah kooxaha ay ku dagaalamayaan kaalinta afraad ee ka qaybgalka champions leaga waxayna arsenal ku adkaatay saddex gool iyo gool granit shaka ayaa gool qurux badan u dhaliyay arsenal oo isaguna caadiyanba manchester united goolalka dhaliya kulamadan muhiimka ah waxay united u muuqata hadda inay ka hareyso tartanka top four iyadoo lix dhibic ka hooseysa arsenal oo kaalinta afraad ku jirta kulan dheeriyan ah manchester united ee ciyaartay tottenham oo arsenal kula dagaalamaysa booskaasina barbar dhacan lafrin ay la gashay kooxda brentford taasoo ka dhigan arsenal hadda ay laba dhibic ka sareyso kooxda tottenham min shan kulanna ay u harsan tahay waxaana la ogyahay in laba kulan kadib ay labada kooxood oo north london ka wada dhisan ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda tottenham ee tottenham hotspur stadium kulamadaas ayaa ugu xiiso badnaa dhinaca hoose everton ayaa hadda u muuqatay markii ugu horreysay premier league ay ka dhici doonto haddii ay sidan kusii socoto saddexda hoose ayay ka mid noqotay waxaana meesha uga baxda banley oo guul ka gaartay kulankeedii toddobaadkan taasoo ka caawisay in saddexda hoose ay ka baxdo kooxda banley horyaalka meel xiise leh ayuu marayaa dabcan dhinaca goolelintana maxamed saalax ayaa weli hogaaminaya iyadoo ronaldo uu sidoo kale uu cadarro uu dhigayo kulamada ugu dambeeya dabcan boosaskaasi oo ugu hooseeya everton oo xiise gaara leh oo banley leadis iyo weli qarka la saaran yihiin iyo kooxda arsenal iyo tottenham oo north london oo iyagana ku dagaalami doona top four chelsea ayaa meel dhexe oo iska nasiinaha fadhiisa oo booska saddexaad ah liverpool iyo cityna hogaanka horyaalka iyo isku haystaan ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya laga yaabo in la isla gaaro haddaanay midkood aanay kufin kulamada soo socda mahadsanid kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedow cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka siraaga kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen ac milan ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka oo afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyay ay haysay kooxda inter milan oo maalin ka hor ka badisay kooxda roma kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda impoli ay saddex iyo laba uga badisay kooxda napoli janowa waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee kalyari hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxahaasi solo iyo yuventus kooxda yuventus ayaa ku jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka siraaga waxaana ay ka cararaysaa kooxda roma oo maalin ka hor guuldaro kala kulantay kooxda horyaalka difaacanaysa ee inter milan dhinaca iyo dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha barcelona iyo rayo volcano kooxda barcelona oo waayadan guulo gaaraysay ayaa xalay guuldarro kala kulantay kooxda rayo volcano kulan baaqi u ahaa oo ay ciyaareen halkaas kulan ayaana laga ciyaaray horyaalka laliga oo toddobaadkan laga nasanayo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafna wararkaasi cayaaraha dhegaystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a nabi ammaanada bisha barakaysan ee ramadaan
geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tuqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka gurdaydu ayaan daraa kuwa baradi waxyiga macbudku baxnaaniye madiinana beegsanow oda boqotay cidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi ya tuqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka gaarsiiyaynanka bogaamiya baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labaadayoon inaana ka baafiye bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa tuqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك حياك بحم بحيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إن بقدر ربو oda boqotay cidhe bashir maawure walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka inaanu boqolo bartiyo yiilku ku jiray bulshadka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayk